insaaf iyo saddex xaqa ay kuwa sugnaadaan iyo wadiyaanati diin ahaan walkhibrati macrifo ay dadkan u leeyihin iyo naseexayn dadka ay u naseexaynayaan laasiyama weliba gaar ahaan idaa adbaquu hadday isku waafaqaan calaa tadciifi rajul oona iyagu isku khilaafin ninka tadciifkiisa isku waafaqaan aw kownii ahaanshihiisa matruukan ku laga tegay uu yahay aw kadaaban ku been badan uu yahay aw naxwi dalika falmuxadiu ninka muxadidka almaahiru macrifada leh laa yatakhaalaju macnaa kuma imanayo kuma dhacayo qalbigiisa fii mili haada markay nin caynkaasoo ragga aimmadii ay iskuba raaceen qowlkii tadciifkiisa ama ragga caynkaasi ay tadciifiyeen meesha uu jiro cidna aanay tawhiiqin waqfatun joogsi uu ka joogsado ina qalbigiisana soo gelaya takhaalaja macnaa yatakhaalaju macnaa waa shaki isaga qalbigiisa kusoo dhacaya ama ka joogsi ma jirayso fii muwaafaqatihim inuu iyaga kuma waafaqo lisidqihim ama uu ka joogsado muwaafaqadooda uu ku waafaqayo lisidqihim iyaga u waafaqo sababtuna waa lisidqihim runtooda iyo wa amaanatihim amaanadooda iyo wanasxihim naseexayntooda ay u naseexaynayaan ay dadka u naseexeeyeen walihaada saa daraaddeed ayuu yaquulu shaaficiyu shaaficiyu yihaa fii kaiiri min kutubi had iyo goor waa hadalkiisa ku badantahy in badanoo fii kaiirin wax badanoo min kalaami hadalkiisa kaa mida al axaadiia axaadiia uu ka hadlayo ujeedada markuu xadiidka kaba hadlayo ee uu doonayo inuu xukum kaba qaato ama uu daliishado ayuu wuxuu raacayaa axaadiis badan laa yuhbitu ahlulcilmi bilxadiid xadiidkan dadka aqoonta ule xadiisku ma sugaan saasuu yidhaah markaasuu wayaruddu isagoo qowlkoodii ku kaaftoomaya ayuu celiyaa walaa yaxtaaju bihi ma xujaysanayo bimujaradi dalika inaan ahlu cilmigu sugin uun ma odhanaya maxay sababtii ku diidaan maxay tiyo taawalow dee macrifadaasba u lahaa taa mujaradkeed buu kuba celiyaa bal marka hadalka ibnu kaiir waxa weeyaan dadkii jarxiga laga aqbalayay haddii ay wax jaraxeeyaan bal hadday raggaa aimada ahe iyagu u banbaxay ee u faaruq noqdayba cilmigan iyo ruwaadda tasniifkooda iyo axaadiista kala shaandhaynteeda uu yahay iyaga qowlkoodii haddaanay sababtii sheegina sidiisaan ku daynaynaa waan aqbalaynaa bal weliba gaar ahaan hadday wax isku raacaan oo iyaga dhexdooda haddii khilaaf dhaco dee tarjiix baa loo baahanaya markaasaanay noqonaysaa inaan idhaahno tafsiir baan u baahan nahay haddii qowlkoodu mid yahay iyada sabab la-aan baa la aqbalayaayo dee sababaha loo aqbalayana waa ka sheegay ama dadka aan heer ka ahayn ama dadka iyaga dhexdoodu hadday iskuba khilaafaan oo midkood tawfiiqiyo midna uu jaraaxeeyo markaas baan u baahanaynaa inay tafsiir cad lala yimaado oo kale kole xaafid maxajarna waxaan kusoo maray kitaabkiisii sharxu nuqba tafsiil uu meesha masalada uu geliyey oo tafsiil dee fiican ahaaba saynu soo marayo arrinkuna uu ahaa ruuxan isagoo dee si duuduuban uun loo jaraaxeeyey loo daciifiyey haddii axad imaamyadii shanigan ka midi uu tawhiiqiyo tawhiiqiisa u helo iyada markaa jarxigiisii ruuxna cidu doonahaba noqotee lagama aqbali maayo in la tacadeeyo la fasiro mooye sababtuna ninkan waa la tawhiiqiyo rutbatu hiqa u sugnaatay marka waxaa laga kaxeeyaa dee waa arrin cadun inay noqoto waayo dee nin kale haddii aimadii shaniga nin ka mida uu tawhiiqiyo xaalkoodna aa nin ay garanayaan ee xaalkiisa u fiirsadeen inay tawhiiqiyaan tawfiiq hiqanima u sugnaatay marka waa in tafsiir cad loo helo si kale haddii kale hadal qowl oo mujmala la aqbali maayo laakiin ninka aan waxa weeye isagu cid tacdiilisayba aynaan hayn axad aimadii ka midina uu jaraaxeeyey jarxiga aan mufasirka ahayn mufasirka ahayn in la fasirin kol hadduu ninkani caarif yahay aqoon u leh halkan ehelna uu yahay de haddii aan xataa aqbali weyno la yidhaaho shaki bay keentay ninkaas nin aan la aqoon oo majhuul oo kalun buu noqonaya kaasna la aqbali m lama aqbali jirino macnaa suuradaas waa la aqbalaya dee jarxiga aan mufasirkahayn waana tafsiir aynu hore usoo aragnay bal waxa weeye taasi waa xagga jarxigu iyo tacdiilku sabab iyo sabab la-aan bal sababtiisoo la sheego ama inaan la sheegin waxa xukumku yahay ama waqtiga la aqbalayo taasna marka weli masale tii raacsanba inoo socotee wa ama idaa tacaarada hadday iska hor yimaadaan ee iscaaridaan jarxun jarxu ruuxa la jaraaxeeyey iyo wa tacdiilun tacdiil la tacdiiliyey ay meeshii iska hor yimaadaan oo macnuu waxa weeye waxaanayna imaam ninkan le waa nin lagu kalsoonyaha ama cadaal tacdiilinaya waxaa kaloo helay imaam kale ama nin caarifoo dee halkan shanigan ehelkiisii kaba mida oo isagu ninkii daciifinayo waa meeshii layskumaba waafaqsanee ninkan shanigiisii baa laysku khilaafay iyado markay arrintu taa tahy waa tafsiirka iminka xaafidaan kaba soo naqlino kale fa yambaqii waxaa fiican ama haboon weeye an yakuuna aljarxu xiinaidin mufasaran markaa dee kol haddii cid tacdiilinayso waa ninkani daciifun ma aqbalayno sharxigii in la caddeeyo la fasiro bal markaa hadhow dee labadooda kala horreysiinayo dee waaba markaas waan arki doonaaye laakiin sharxiga markaa inuu mufasir ayaa loo baahanaya ee laakiin sharxi mujmalo un kol haddii cid tawfiiqinaysa ay jirto la aqbali maayo laakiin xaaladaas wahalilmuqadamu haddaba kala horreysiinayaa maye wahal huwa sharxigii almuqadamu ma kala horreysiinaya oo haddii sharxi iyo tacdiil ruuxi ay ku kulmaan sharxigaa la horreysiin aw tarjiixu bilkasrati aw laxfadi mise waxaa meesha noqonaysaa tarjiix ruuxa kolba sida loo badan yahay lagu kala raajax yeelo ama kooda xifdiga badan labada nin ee midna tacdiiliye midna jaraaxeeyey fiihi nisaacun mashhuurun fii usuuli lfiqi buul arrinkan khilaaf mashhuura jira cilmiga usuululfiqiga iyo furuucii furuucdaas waa cilmiga fiqigaba marka adigu waa furuucdiisi iyo cilmulxadiid cilmigan xadiidkaba laakiin bal taas waxa weeyaan tooda ay horreysiyaan waxa weeye jarxiga mufas kol hadduu jarxigu mufasir yahay jarxigaa la horreysiiyaa haddii ruuxa jarxi iyo tacdiil ay ku kulmaan xataa ha lagaba badnaado sababtuna waxa weeye dee ruuxan tacdiilinaya waxaa la arkaa daahirka xaaladiisan sare uu ku tacdiiliyey ninkan wax jaraaxeeyey ee weliba sabab inoo sheegayna waa wax khaasa oo kan kale ka qarsoonoo uu ku og yahay marka cilmi ziyaada agtiisa kuma sugan saa daraaddeed jarxigay horreysiiyaan allahuma suura ayay jarxiga aanay horreysiinayno haddii ninkii mucadilkaa leeya waa runo waxaan waa sameeyey ama waxaasi waa laga helaya wixii uu ka toobad keenay iyado dee markaa isagna cilmi luu leeyahy macrifuu leeyahy wixii inaanu iminka kasoo noqdayna wuu sheegaya marka sharxigii lama horreysiinaya tacdiilkaa la horreysiin suuro kale hadduu leeya me waxaad sheegaysa ninka asal ahaan lagamaba helin oo uu inkiraya wuxuu leeya me waxaasi wax jira maaha oo waxan aad ku sheegaysa meye taas waa wuxuu beri ka yahay taasna macrifo siyaadaha meesha jirto iyadna waa suuro kale laakiin markaanay umuurahaasi jirin ee ruuxna uu jaraaxaynayo ruuxna dee markuu sababtii caddeeyo ruuxna aanu jaraaxaynayn kan wax qoomaya ama ruuxan daciifinaya macrifo ziyaadoon kan kale lahayn buu leeyo markaa waxay horreysiyaan qowluljaarix baa suuradaa la horreysiya markaan labadan suuradada kale iman bal markaa wallahu aclam halkan markaa waxay nooga bilaabmi doontaa haddii ala yidhaaho dee waxaynu soo maray qowlulwaaxid fi tacdiil wa tajriixi ee waa suuradii uu lahaa isagu uu kordhiyo waxa laga yaba halkaa ibnu salax walow biriwaayati canhu fii qowl werintii uu ka wariyey un qowl bal tiibuu tafsiirkeediiy waxyaala kuba tacalluqsan halkan inooga bilaabi doono allah subxana watacaala aclam النبي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح وحل المؤلف كون ويكفي وكف اللان يايو قول الواحد ككلي قولكي أو أيمدي أما إهلكي دي جرحي إيا تعديل ككملي في التعديل تعديل كرواد للتعديل نيو iyo watajriixi tajriixa cala asaxiixi qowlka saxiixa ah ee culimmada agtooda ku saxiixa uu ku filaanaya oo tacdiilkii iyo tajriixii kolay umuuro ku tacalluqsan baa inoo soo horeeyo dee cashar labadii cashare horeba waan kusoo jirnay uun iminka halkan wuxuu inoo sheegayaa sheekhu khilaaf inuu jiro xagga marka la eego ninkii caarifka ku ahaa umuurahan ee aqoonta uu lahaayee halkan loo ictimaadsanayay qowlkiisu markuu raawi tawsiiqinayuu leeyahy raawigaasi waa hiqo ama raawi daciifinayuu leeyahy raawigaasi waa daciif bal xaggii sababiise sheegitaankeediiyo sababtaas sheegitaan la-aan waynu soo maray haddii uu dee mid keliyaba yahay oo halkan ehelkiisii ah ehelkii sharxigiiyo tacdiilka oo uu raawi tawsiiqiyo ama daciifiyo waa la aqbalayaayo raawigii saasuu siqo ku noqonaya ama nin daciif ah oo la daciifiyo kuba noqonaya taasba weeye horta dee khilaaf baa jira laakiin qowlka saxiixi kaa weeye ee kollay muqaabila saxiixna wuxuu noqonayaa si qolooyin fuqaho oo badanna lagaba soo naqliyo ah arrintan dee waa taskiye ruuxa la taskiyeynayo markaa dee waa imika tacdiilkii tajriixina isagiibaa la daciifinaya ee in loo baahanayo si shahaadada oo kale loo baahanayo in uu laba shaksi cala alaqal ay ruuxan tawfiiqiyaan ama tacdiiliyaan ay taskiyayaan loo baahanayo taas baa muqabila saxiix noqonaya laakiin halkan shahaado la mid maaho waa waxyaalahay riwaayad iyo shahaadadu ku kala duwan yihiin oo riwaayo marka ay noqoto ruuxu keligii xadiisuu warinaya la aqbalayo kol hadduu dee ruux siqa a yahay waa la aqbali jiray uma u baahnayn ruux labaad inuu xadiiskii la wariyo bal markaa kol hadduu xadiiskii haddaba in ruuxa caynkaasa tacdiilkiisiina si riwaayadiisaba keligii loo aqbalayay ayaa taskiyadiisana keligii loo aqbalaya kol hadduu ahluljarxi wa tacdiil yahay bal masaladu taa weeye oo wayakfii waxa ku filan qowlulwaaxidi ku keliya qowlkii macnaa waa ruux caarifa halkan aqoon u leh ehella waa inuu wax taskiyeeyo ama tajriixiyo qowlkiisa ayaa ku filan fi tacdiili xagga tacdiilkii watajriixa cala saxiixi muqaabila saxiixna waa ta aan sheegnay wa ama riwaayatu hiqati ruux lagu kalsoon yahay riwaayadii can sheykhin sheekhuu wax ka wariyo fahal yatadamanu kaasi miyuu kulansanayaa dimnisanayaa waa riwaayadaysani tacdiilahu sheekha uu wax ka wariyey tacdiilkiisa ama dee hadalkan ama riwaayadiisa nimaya dubnasanaysaa tacdiilahu tacdiilintiisa daalika sheekha sheekha uu tacdiilinayo amla mise ma kulansanayso fiihi halaathatu aqwaalin saddex qowl baa ku sugan haalisuha qowlka saddexdaa u dhexeeya tafsiilka lihina waxa weeye in kaana hadduu yahay sheekhani laa yarwi mid aan warin mee waa raawigana dafiqadii ilaa can hiqatin ruux lagu kalsoonyi mayo ruux kale wax kama wariyo fa tawhiiqun warintiisaas ama riwaayadiisaas baaba ah tawhiiqu ruuxan taskeeyuu tawhiiqiyey wailaa hadduu dee ruuxu hiqa ayaa ruux kaleba ka wada wariyo iyada falaa warintiisa uu shaksi wax ka wariya shaksigaasna aynaan taskiye kale ama tawhiiq kale aanay u hayn aynaan u haynin warintaasoo keliya tawhiiq maaha wasaxiixu annahu laa yakuunu tawhiiqan lahu buuri ibnu kahiir baaleede isagoo hadalkii kollay ibnu salaaxna waa horeeyay qowlka saxiixiina waxa weeye xataa hadduu yahay ninkani nin dadka hiqaadkun wax ka wariyo in cid kale wax ka warin kol haddaan ruuxii lasoo deeshayn markaa cidi tawhiiqin oonii taskiyeyn werintaa keli uunima noqonayso tawhiiqan lahu tawhiiq ciddii wax laga warinaya la tawhiiqinayo ama la taskiyeynayo xataa walow kaana haba ahaado miman yanusu dadka caddeeya ee iyagu caddaynaya calaa cadaalati shuyuukhi sheekhadiisu inay wada hiqaad yihiin ama ay cadaala ay u sugnaatay ruuxaasi ha kaa mid noqdeen masaladanna maxay tahay oo dee waa masalo labaad waxa weeye waxaan aragnay ruux dee ruwaaddii in markaa aynu u tacdiidee ruuxii cadaaladnimada sida loogu xukumaye ruuxu uu ruux hiqaa ku noqonaya ay tahay san markii horeba soo maray in adigu ama uu ku shuuroobo cadaaladaas oo dee aimadiyo kale iyo uu ku shuurowday khayr iyo cadaalo oo iyagoo aan u baahnayn cid taskiyeysa bal kuwa haddaan gees isaga dhigno dadkii iyagu halkan ehelka u ahaa inay ruuxan taskiyeeyaan oo yidhaahaan ruuxani waa cadli oo haddii laba iyaa ka mida ama san imika inoo taalla horena uu inoogu soo sheegay aw waaxidin cala saxiix buu mar hore ina soo yidhi casharkii ugu horreeyeyba ee nowcu inoogu soo bilaabmay ama mid keliyaba haba noqotee haddii uu tacdiiliyo ruuxii cadaala u sugnaanaysa taasi waa mid haddaba eeg ruux baa imika dee waa ruwaadii buu ka mid yahay cid aima dee mana aha martabadaa sare ee iyagu aan tacdiilkaba u baahnayn khayrkood iyo wanaagoodu shuuraba aimadii ahaa waa ruwaadii kuwa aan ahayn cid aimadii ka mid ah xataa shaksina ha ahaatee oo tacdiilisay ma jirto bal markaa dee inay horta cadaala ruuxa u sugani ma jirto oo cadaala taa kuma sugnaanayso laakiin muxuu leeyahay waa masaladan inoo soo dhigteen haddii ruux hiqa ah oo lagu kalsoon yahay oo ruwaadii inaynu ku naqanay siqadnimadu uu ninkan wax ka warinayo warintaasoo keliya hadda cidima taskeyne laakiin warintiisaasi miyay tacdiil noqonaysaa tawfiiq miyay noqonaysaa kol hadduu dee ninkani waa hiqo waxaana leeyahy dee kol hadduu hiqo yahay wuxunbaa la filayaa inuu ruwaadiisan uu wax ka warinayo sheekhadiisa uu hagaag isaga u ilaashado oo uu doorto kooda u helo riwaayo kooda aan riwaayo u hela ina iskaga taga taas baa la filayaa haddaba werintaa uu ninkani wax ka wariyey mujaradka riwaayadaasi miyay noqonaysaa ciddan uu wax ka wariyay isagoo tawsiiqinayo leeya ninkani hada waa ninkan imaamka dee ninkii caadigaha isagu dee marka horeba ehel u ahayn tan iyada hadalkeed ma jire waa ninkii fiqada ahaaye dee isagu halkanba ehelkeedii kaba mid ahaa aqoonta u lahaa ee hadduu wax taskeeye la aqbali jiray hadduu nin wax ka wariyo aanaynan taskiye kale u hayn taasi miyay tahay tacdiil miyay noqonaysaa waa masaladu taa weeye suuradeedu marka saddex qowl baa ku sugan buu yidhi qowl saddexaad buu inoo soo dhigtay hadiyo goorna culimada kutubtooda markii aqool dhowra ay soo naqlinayaan waa umuuray sagaabo badan oo kol ama labada qowl ee darfaha ayay dhigtaanoo qowlka saddexaad bay kaba tagaan iminka kii saddexaad buu inoo soo dhigtay hadiyo goorna masaladu markay saddexdan oo kale leedahay laba qowlna way isqaabilaan qowlna waa qowl tafsiil leh iminka qowlkii tafsiilka lahaa buu inoo soo dhigtoo labada qowl ee meesha uu qariyey ee ku sugani waa maxay inay bacd alculamaa leeyihiin ee kol hadduu ninkani fiqo yahay dadkii laga aqbali lahaa tawsiiqna yahay na waa qowl madwiya qowlkii saddexaad muxuu noqday ninkan baan eegaynaa ninkan wax ka wariyey hadduu ninkani uu yahay isagu shaqadiisa nin intiqo ku sameeya xusha oo ruuxii siqo oon wax ka wariya cidda kale iska ilaaliya yani cidi taskiyeyn isaguna iyaanu ruuxan taskiyeynbe dee kol haddii taa lagu yaqaanay sidii raggii cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo amsaashiisii la yidhi yaxya alqadaan iyo siqun bay kama wariyaan cid kale wax kama wariyaan marka warintaasi waxay noqonaysaa tawfiiq haddii laakiin uu yahay nin aan sheekhadiisa saa u xulan oo dee ruux siqaana waa ka wariyaa mid kalena oo daciifana uu ka wariyaa labadaba uu ka wariyaa inkastaba isagu imaam haba ahaadee iyada taasna tawsiiq ma noqonayso waa qowlka saddexaad ee iyada inoo yaala ee tafsiil kale marka ibnu kathiirna kalaamkiisi muxuu noqday ama ninkani ha ahaado dadka siqaadka uu nin wax ka wariya ama yaanu noqoninbe kol haddaanu ruuxii inoo taskiyeyn oo taskiya aanay jirin ama cid kale aanay inoo taskiyeyn warintan keligii ma noqonayso tawsiiq waayo kolkol baa dhici karta ruuxaanu macrifo saa u lahayn uu haysto siqo laakiin beledkiisii iyo dadkii uu yaqaanay aanu ahayn oonay iskuba beled ahayn oo khibro saas aanuu lahayn dee laakiin siqona isagii laba tahay oon siqo ahayn inuu wax kaba wariyaaba suurtagala si imaam malik oo la yidhi dee waa waxbuu isagu kaba warin jiray dadkaa siqaadkana dad kale waa iska ilaalin jiray haddana cabdikariim bn abilmukhaariq oo la sababta ay culimaduna kuga fasireen isku beled may ahayn waa nin dee marka la ega hay-adiis iyo daahirkiisa iyo dushiisa sare kaa dhowrsoon ahaa oo dadka ahlucilmiga laguba tirinayay aqoon markaa xaggaas inay dee uga timi inuu ninkaa wax kaba wariyo oo dee macrifo la-aan dee taas baaba dhici karto marka arrintan tawsiiq maaha warintan inuu tawsiiq maaha bal taas buu isagu qowlka saxiixa kaba dhigay waana saddexda qowlena waa ta aan soo aragnay oo markaa qowlkan labada qowl ee madwiga mid ahaan ayuu isagu raajax yeelaya walow qaala hadduu yidhaaho waa masalo kale iyaduna xadahanii hiqatu ruuxii lagu kalsoonyay ama ruux lagu kalsoon yaha ii waramay laa yakuunu daalika kaasi ma noqonayo tawsiiqan lahu tawsiiq uu ninkan tawsiiqiya cala saxiixi qowlka saxiixa ah iyaduna cinda ahli ilcilm liannahu qad yakuunu inuu noqdaaba la arkaa ninkani hiqatan cindahu isaga agtiisa mid hiqo ku ah laa cinda hayrihi laakiin isaga heyrkii agtiisa aan hiqaba ku ahayn wahada waadixun kana waa masalo cad oo muuqato dee arrintuna in dee xukunku kaa yahay khilaafaba jire walilaahi alxamd masaladuna maxay tahay oo waxay tacdiil cala alibhaam yidhaahaan atacdiilu cala alibhaam waa ruuxaan magaciisa kuwa hore magaca waa la sheegayay warin iyo waxyaalahaasay ahayd ninkan magaciisiiba lama sheegin waa ruux mubhama isagoo mubhamkaasa ayaa haddana la tawsiiqiyo la tacdiilinaya oo ninkii wax ka wariyay tacdiilinaya oo cibaaradu odhanaya maxay tahay xadahanii hiqatu imaam shaafici waa isticmaalaa imaam maalik waa isticmaalaa dee bal waxaas bal markaa in umuuraha oo ruuxii muu magacaabin waa ruux wax ka wariyo xadiidkan uu ka warinayo waxaan u tilmaamayaa agtiisa hiqo ninkan inuu kuyo ruux hiqo ah ayaa ii waramay dee culimaduna markay kolley shaaficiya maalik iyo bal dee cibaaraadka ay isticmaalaan iyagoo riwaayaad kala duwan yar eegaya cidda bal qowlkan kaba soo naqlisoo kale ciday u jeedaan bal way tacyiiniyaan oo markuu hebel iminka shaafici oo kale xadathanii hiqa yidhaah walow dee haddii uu bal maalan ay kala duwan yihiin oo ibnu abi fudeyk iyo ragle antaashi ayuu cibaarada kaba cabiraa xataa ibraahim ibn abi yaxya meelo waa kaba cabiray oo nin dee isaga agtiisa ha xoogeeye laakiin culimada kale ay daciifiyaan ah bal markaa haddaba hadduu dee ninkii saas ahaa waaba ninka imaamka uu yidhaaho xadathanii hiqatu meeshii maxaa taala ninkii mucayan ma aha lama tacyiinin waana kan isagu tacdiiliyey suuradaasna waxay raajix yeelaan culimmadu taasi towhiiq ma ma noqonayso sababta ilaa ninkii lasoo magacaabo oo la garto xaalkiisu wuxuu yahay sababta aanay towhiiq taasi u ahayna waxaa dhici karta masaaishan towhiiqa iyo tacdiilku waa masaa-il ijtihaad iyo san horeba usoo maray waa las bal maalan dee wax la ysku waafaqaana wuu jiraano aada u badan umuuro culimmada iskuba khilaafaana wuu jiraa ninkan marka uu magacaabo waxaa suurtagala dee dadku inay isaga agtiisa hadduu xataa hiqo yahay waxama isagii kaba qarsoon inay dadku kuba ogyihiin oonu hiqaba ahaynu nin daciifa noqdo ayaa suurtagala taas kol haddii markaa ixtimaalkaasi jiro bal markaa ayno waxa weeye oo dee raggan a-imada ahana barhkood iyagoo cid towfiiqiye khaasatan kolkol ay dhacdo nin aanay macrifo iyo khibro weyn oo baadina u lahayn cadaaladaa sare mooyaane laakiin wax dee dad kale ay kaba ogyihiin oo iyaga kaba qarsooni jiro kolkol towfiiqooda inuu waafaqo ay dhici karto markaa taasi towfiiq ma noqonayso bal waa qowlka saxiixa dee kolley muqaabila saxiixna aqwaal buu noqonay kaba mid tahay meedee kol haddii imika hadduu inoo magacaabo uu yidhaaha hebel hebel waa hiqa la aqbali lahaa imika tanna waan aqbalaynaa inkastaba yaanu inoo soo magacaabina tacdiil cala alifhaam qowl kale ayaa jiroo ah ninku hadduu dee nin imaamo iyo sidaa shaafici iyo maalik oo kale oo atbaac badan uu leeyo dee madhab ahaan kuba raacsan ciddii isagu dee xataa qowlkiisa kolleyba xataa haddii aanu daliilkiisa sheegin qallidan lahayd agtooda qowlkani iska xujuu ku noqonayaayo waayo xataa isagoon xujadiisa sheegin ayuunbuu ay aqbali jireen halkana qaradkiisu waxa weeyaanun inuu caddeeyo ciddii bal qowlkiisan qaadanaysay arrinkan inay xujadii iyo daliilkiisu agtiisa uu kuba sugan yahayba weeyo ujeeddadu fii xaqi muwaafiqihi ama dee taabici way la aqbalayaa taasoo towhiiq bay noqon lakiin cidda kale ma noqonaysa isaguna qowl saasna waa jiraay bal qowlkii saxiixa ahaa atacdiil cala alibhaam maha towfiiq isaguna qaala ibnu salaax baa wuxuu ihi wakadalika saas oo kale futya alcaalimi ninka caalimkaa fatwadiis aw camaluhu camalkiisa uu ku camal falay calaa wafqi xadiiin calaa wafqi xadiiin labada oo u yaala waa futya alcaalimi calaa wafqi xadiiin xadiidka si waafaqsan aw camaluhu camalkiisa uu ku camal falay calaa wafqi xadiiin xadiidka si waafaqsan laa yastalzimu ma laasimsanayo tasxiixahu tasxiixiisa lahu lihada alxadiidi uu tasxiixiyey taas ma laasimsanayo umuurahani kolley usul iyo imaka dee musalaxba way kaga wada hadlaanba masaa-ishan aan hayno bal masaa-isha qaarkood baad moodaaba kutub lusul inay laba si yar dheertay halkan waxa bal markaa uu tanna uu inoo sheegaya waa masalo kale haddii nin caalima mujtahida aqoon sare laho ama cilmiganba dee macrifadii weyneyd uba leh xadiis uu markaa madmuunkii iyo si waafaqsan uu ku fatwoodo masale la weydiinaya uu kaga jawaabo de xadiidkii eg isaga inooma tasxiixin cid kaleo inoo tasxiixsayna ma jirto laakiin ninkan caalimka ayaan aragnay fatwadiisii isagoo ku saleeyey xadiidkaas oo xadiidkiibuu sheeg in dee masale uu kaba fatwoonayay ayaa ama si uu ku jawaabay xadiidkani wuxuu keenaye weeye taasi miyay noqonaysaa xadiidkii u leeya agtayda waa ku saxiixa de xadiidkii ma soo qaadina waa fatwadiisiibaa waafaqsan xadiidkan madmuunkiisa taas marka halkan waxay leeyihiin culimmadu iyo waxaa la mida isagoo ku camal falayba xadiid si waafaqsan oo madmuunkii xadiidkii eeg muu odhan isagu waa xadiidka saxiixa bal cid kale oo tasxiixisayna mayna xataa haddii dee cid kale lahaye dee isaga qowlkiisiiba imika la eegayahay bal markaas isagii laakiin xadiidkii yaanu tasxiixinimbe wax si waafaqsan buu ku camal falay taasi miyaa macnaheedu yahay isagoo xadiidkani agtiisa ku sugan yahay oo dee wuxun ugu fatwooday ama ugu camal falayna xadiidkan daraaddii inuu yaho aw agtiisa xadiidku markaa saxiixa ma maqbuul ku yahay taasi miyay ka laasimsanaysa marka halkana muxuu qowlkoodu yahay culimmadu fatwo lagu fatwoodo calaa wafqi xadiidin tasxiix xadiidkaa la tasxiixiyey ma aha camalfal lagu camalfalo calaa wafqi xadiidina iyaduna ma aha xadiidkaas oo iyadana la tasxiixiyey maaha waayo waxaa dhici karta ee fatwadii inay daliilkiisii ma wada sheegaya ninkan caalimkaa wixii adiladiisa bal ninka muftiga ana shardi uma aha ama laasim kuma aha markuu masale ka fatwoonayo waxa weeye in wada sheegay adiladiisii oo dhan oo daliiladii uu daliishanayay waxaa suurtagala dee xadiidkan imaka si waafaqsanba ha ku fatwoodee daliil kale inuu leeyaho ama bal maalan dee qur-aanaba uu leeyahay ama uu xadiid kaleba leeyahay ama ijmaac masaladeedba ay jirto ama qiyaasba uu jiro inay adiladiisii inuu iswada raaciyo wada sheegaano laasim ma aha bal dee markaa fatwada waa lagu kaaftoomi karaa qowlkii fatwada un haddii uu ruuxa aan dee masaladii dee aan wax adigu bartaa uu ku kaaftoomi karaa bal markaa kal haddii dee taasi ay jirto oo umuuro kaleba inuu dee isagoo kana u waafaqay un ama camalkuna waa saas oo kale dee iyada taas lama odhanayo fatwadiisan waafaqsan ama camalkiisan waafaqsan waa tasxiix xadiidkii la tasxiixiyo bal muhimku waxa weyaan xadiidkan aan aragnay camalkii caalimka waafaqsan ama fatwadiisi waafaqsani taasi maaha macnaheedu ninkan caalimkii iyo xadiidkan uu tasxiixinaya ma ahana ninkan caalimkii xadiidkii hadduu ku camal falan uu tasxiixinaya taas ma aha bal taas weeye masaladii laakiin ibnu kathiir ba hadalle qoltu waxaan idhi hadalkaa hore hadalkii ibnu salaax buu ahaa wa fii hadaa nadarun arrinkan iyo dee inaanay fatwadan caalimku ama camalkiisu tasxiix xadiidka haddabaana ninkii caalimka halkan laga qaadan lahaa tasxiix weeye fatwadiisa ama camalkiisu aanu tasxiix keenahayn xadiid kol hadduu xadiidkii waafaqsan yahay nadar baa ku sugan buu leeyahy wejkii nadarkana muxuu weliba sheegay ma idaa lam yakun haddaanu ahaanin fi lbaabi baabka waa ujeedadu mowduucan xadiidkani ku saabsan yahay uu sheekhuna ku fatwooday ama ku camal falay baabku waa taasi hayru dalika alxadiid xadiidka mooye wax kaloo ku sugan aanu jirin aw amase tacarada uu banbaxo sheekhu bilixtijaaji bihi inuu xujaysto fii fatyaahu fatwadiisa aw xukmihi xukumkiisana wax xukumay aw istashhada bihi uu dee dee shaahid kaba dhigto oo uu soo qaato daliishado cinda alcamali bimuqtadaahu markuu xadiidkani wuxuu keenayay ku camal falayay isagii uu shaahid kaba dhigto ama uu soo qaato daliishado arrinku hadduu taa yahay dee taasi tasxiix bay keenaysaa buu leeyo iyada bal markaa haddii laydhaha asal ahaan maba keenayso markay masaladu suuradan leedahay nadar baa ku sugnaanaya ibnu kathiir halkan muxuu leeyahay bal sax weeye horta si guud uma diidana laakiin suurooyinka qaarkood buu leeyahay maaha fii kulli laxwaal taasi inaanay tasxiix keenahayn camalka ama fatwadu wakhtiga aanay keenayna way jirtaa ee awqaad ay keeni kartaana tasxiix oo halkan tasxiix laga qaadan karaana waa jiraayo marka awqaaddii muxuu maama axwaashii kuba fasira bal baab mowduuca baabka waxay u wadaan mowduuco imaka dee mowduucan xadiidkani kuba tacalluqsana taas weeye baabkan haddaba xadiidkan mooyaane xadiid kaloo ku soo arooriyba mama jirto waana kan sidii waafaqsanyen xadiidkan ku fatwooday ama ku camal falay marka taasoo kale dee waxa weeye haddii daliil kale meeshaynu nidhaahno malaa kaasuu ictimaadsaday uu jiro waa saxo tasxiix ma keenayso dee meeshii isagii uun maaha waxa daliil jira waxaa la arkaa dee kaa xadiidkaa kale ee isaguwa macnahan ku yimi inay xujadiisu tahay laakiin kol haddaan is xadiidkan mooye wax kaleba ku sugnayn mowduucan isagiina uu ku fatwooday ama uu ku camal falay markaa taasi waa tasxiix buu leeyahay ama aqbalu xadiidkii aqbalay waa mid waxaa kaloo iyadna uu raaciyey markan uu fatwoonayey ayuu xadiidkii daliila uu u banbaxay ixtijaajkiisii isagiibaa soo qaataybo dee waxa weeyaan masaladu saa weeye liqowlihi sala allahu calay wasalam kada buu yiri oo waa kan og ixtijaaj ahaan buu usoo qaatayba ama hadduu xukum ridayana xukumkiisiibuu isagii ku saleeyey iyada taasna waxa noqon buu leeyahay kol haddaan wax kala isagii unuu soo qaato isagii magacaabay tasxiixuu tasxiixinayo ama markii uu camal falaya isagoo camalkan uu laba imanayay fatwaba maaha xukunba maaha ee waa camalu isagu laba imanayo un markii uu camal falayay ayuu markaa xadiidkan shaahid u soo qaato sababta ugu camal falayo waxaana camalkan uu laba yimi dee xadiidkaasaa jira buu yidhi bal markaa umuurahaasi waxay keenayaan buu leeyahay dee waa tasxiixo n waa kan adilooyin kale ma jiro ama isagiibaa isagii sooba qaatay isagiibaa ishaaray isagiibaa istishaad ama dee xadiidkan buu shaahid kaba dhigtay markaa taas tasix way keenaysaa bal xagga hoosena waa ibnu egyo ciraaqi isagu hadalkan ibnu kasiir isna nadar buu ku leeyo oo wuxuu kaba cabira dee nadarkan ibnu kasiir nadar baa kusii sugan oo sababtu waxa weeye dee kama laasimayso xadiidkan un mooye wax kale inaanu baabkan ama mawduucan jirin inaan daliil kale jirin oo dee bal inay adiladii qiyaas bay yeelan karaan ijmaac baa isaguna jira markaa baabkaaga xadiidkan un hadduu wax xadiid oo aan hayno yahay waa suurtagal daliil qiyaas inuu jiro waa suurtagal ijmaac meeshii inuu xujaysanayo dee adiladiisina inuu wada sheegaa shardi maaha ama laasim kuma aha markaa ujeeddada weli ixtimaalkii qaa'im weeye inaanu xadiidkanun isagu keligii dee xujaysanayne wax kale uu xujaysanayaa jirana waa suurtagal saas daraaddeed xataa suuradan buu leeyahay tasiix ma noqonayso oo marka waxaa dhici kartana buu leeyahy ninkan dee hadduu isagii kuba camalfalay xujaystayba ninkan muftigii ama caalimkii ee xaakimka ahaa inuu isaga qababa haddii aan meesha daliil kale la waayo xadiidkii daciifka ahaa eean dacfigiisu adkayna inuu la xujaysan karo si aynu hore usoo marnay yarwi abi daawuud aqama de abi daawuud inuu wariyo waxa ugu xoog badan waxa meesha jiro haddii wax kale waayo daciifka warinayo oo taasna ay culimmadu yidhahan isaga iyo axmed iyo kale iyo dee qiyaaska iyo aaraada rijaasha xadiidka daciifka ah een dacfigiisu adkayn ayaa kaba horeynaya bal taas iyaga taas ay yidhaaheen inay qiyaasay kaba horreysiyaan marka waxa suurtagalaba iyadoo ra'yigiisuna inuu taa yahayba oo marka uu wax kale waayo istinaas inuu laba yimi maxaa kaloo kuba sugnaysa haddaan ruuxu eerkaaba ahayn dee dadkii imaamyada ahaa ee isagana macrifada u lahaa oo ninkan yidhaah taskiyeeya yidhaah waa ruux cadla ama cadaala ay u sugnaato oo inoo taskeyeeya taasna ruuxii cadaalo waan ugu xukumaynaa marka hadday bataan waatuu kaba cabiro tacdiil aima waa sax haddii aanay badanoo laba iyaa ka midii un ay taskiyeeyaan oo yidhaahaan ruuxani waa riwaayadiisa waa la aqbalaya waa nin fiqa ah ama waa nin cadle ah u sugnaaday iyadana ruuxii waa loogu xukumaya cadaaladii welibana baabkan markaynu eegno laba baab baa kolley halkan culimmada dee umuurahan lagaga wada hadlaa fiqhigana marka shahaadaad la joogiyo markhaatiyad iyo ruuxa markhaatigelaya ka aan gelin umuurahan bay baxfiyaan marka la eego xadiidkana dee riwaayadiisa ka la aqbalayo kaan la aqbal ahayn halkan baa lagu baxfiyaa bal dee umuuraha qaarkood xiriirinteeda iyo dabdinteeda fuqahada halkan kusii badan ama kutubta fiqiga kuwa badan marka waxaana jirtaa dee ninkan riwaayadiisa la aqbalayo iyo ninka shahaadadiisa markhaati markuu noqdo markhaatigiisa la aqbalayo bal markaa waxa weeyaan kolley umuuro kaba dhexeeya way jiraan umuuro ay ku yar kala tegsan yihiinna way jiraan oo kolna waxaa kutubta aad ku arkaysaaba cadlu riwaaya iyo cadlu shahaada macnaha shahaado markay noqoto ruuxii cadligeeda ahaa iyo riwaayo markay noqoto cadligeed macnaha riwaayada cadligeedna waa kii riwaayadiisa la aqbalayay shahaadada cadligeedna waa kii shahaadadiisa la aqbalayay marka ayn walow umuuro badan ay riwaayada iyo shahaadadu iskaga mid yihiin haddana umuuro ay ku kala duwan yihiin baa jirta oo barhkood loo shardiyo midna aan looba shardiyin kolley a'imaduna dee way ka hadlaano si fiican way ugaba hadlaano kutubtooda ama kutubtan furuuqda haba noqoto ee adugu khaasatan waa kutubtan alashbaah wanadaa'ir qaybahoodan furuuqda ay kagaba hadlaan kutubta alashbaah wanadaa'ir iyo kutubtan caadigaa sida dee kitaabkan furuuq ee uu leeyahay aada u qayimkee uu leeyahay qaraafyo kaloo yar dheereeyo umuuraha marka waxyaalaha dee ay ku kala baydhi karaan ama ay ku kala baydhaan waxaa kaba mid a xagga markay noqoto taskiyo iyo taskiyo dee imika halkan waxa saxiixa waa kan uu inoo soo dhigtay oo raajixa muctamadna ah ruuxan cadlu riwaayo noqonaya haddii nin imaamo oo keliya uu inoo taskiyeeyuu yidhaaho ninkaasi waa ruux cadliya waa la aqbalaya cadaaladiisii riwaayadiisii bal haddii aan wax kaloo loo celiyo dabdila-aan iyo aanay noqon waa la aqbalaya laakiin markhaati markay noqoto walow imika dee wax ku dhaqmaaba aanay jirin oo faasiqi iyo mid kastoo xunba oo beenaalo aba markuu maxkamadaha tago shahaadadii loo qorayo un hadduu bidaaqadii la tagayo kaarkii magacii lagaba qorayo oo xuquuq dhan oo taas xuquuqdoodiiyo dadka loogu xukumayo ruuxan dee sharcan marka la eego xataa iska daayo toban faran in loogu xukumo qowlkiisa aanay ahayn ay ahayn haddana dee ruuxii shaahidka ahaa wuxuu u baahan yahay horta inuu isagana ruux lagu kalsoon yahay oo cadaala ay u sugnaato cadaaladnimadii way ka dhexaysaa muslimkii caaqilkii baaliqii asaalim fisq min khawar mura xataa waxaa sharafta wax yeelaya ruuxa ay ku dhacayee laga helo riwaayadiisa iyo shahaadadiisa in la aqbalo maaha marka waxay laakiin imaanaysaa haddii dee ruuxii inay cadaaladii waan cadli baan ahay iyo salaaduu tukado uun cadaalo looguma xukumo iyo ruux garashaa loo baahan yahay wax taskiye la yeedha baa jirto in cidi taskiyeyso dee dad lagu kalsoon yahay ruuxan taskiyeeyaan haddaba taskiyada iyada shahaadada markhaati marka ay tahay laba ruux baa loo baahdaa oo bal dee inay shahaadadu waa umuure ay ku kala duwan yihin riwaayado imanka xadiidka haddii nin keliya lagu kalsoon yahay uu xadiid inoo soo noqliya waan aqbalayna laakiin shahaadada dee nin keliya riwaayadii inkastaba cadaaladiis imaam haba ahaadee dee meelo waxa weeyaan haddii dhaari ay raacsan tahay meelaha mooyaane weliba suurooyin baa dhaar la raaciya meelo kale lama wada raaciyo bal markaa umuuriha badan ee ama laba loo shardeeyo inkastaba imaamaha dee shahaadadiisa keliya wax laguma xukumayo shahaadadiisa keliya marka taasoo kale kol haddaan shahaadadiisii keliya laga xukumayn isaga marka la xukumayay inuu cadaalo yahayna waa in laba ruux oo lagu kalsoonyayo o dee la yaqaano waa inay taskeeyeen oo ruuxani waa taa yidhahaan aqoon u leh macrifo u leh maaha waa tukadaa iyo waa taas iyo iyadu markaa ma soconayso baabka markay noqoto ma soconayso cumar bn khadaab baa maalin arrin dibaa nin u yimi oo dee tuuri kuma garanayo taasna xukma yeelaysa anugu haddaan aqoon ku lahayn bal ii keen cid in ku taqaana nin buu keeno ninkiibuu ku yidhi ninkina waa ninkan eeg waa nin cahdigii saxaabadii jooga waaba waqtigii weliba cumar ee dadkii wada toosnaayeen oo ninka hadiyo goor masjidkii jooga way ninkii buu yihi ma taqaanaayo ha buu yidhi waan garanaya dee wanaag baan ku aqaan isagii weydii yidhi dee ninkan jaarkiisa u dhoweeye markuu soo galayo markuu baxaba og miyaa tahay may buu idhi lacag ma kula mucaamalootay taas baa ruuxa waraciisii xalaal miradkiisa lagu gartaa may buu idhi safar ma la gashay uhi isaga safarba waxaa loo yidhi liannahu yusfiru can akhlaaqi rijaal may buu ihi hadda ma garanaysa ninkiiba ku ninkan kuma yaqaane xataa wuxuu ku yidhi adunhu ra'aytahu yarkacu ama yakfidu ra'sahu wayarfacu fi lmasjid waxaan u malay inaad aragto isagoo masjidka dhexdiisa foorfoorsanaya laakiin ma garanaysid ninkiiba ku ninkan kuma garan ninkuu yaqaano doono bal markaan waxaa leewaye in horta arrintu waa shahaado dee waa arrin adag walow maanta aanay taasiba jirin oo bal dee kuwa beenaalayaal oo intay bidaaq kaararkooda soo qateen maxkamadaheedan dee hadday saybri ahaayeen waa beenaal nin kasta ooba wuxuu markhaati u furaya uu isku qorayaa anaa shaahidu ah haddaa meeshuu jooga u shaqo tago shan boqol baa la siinaya si uu markhaatiga u noqdoo kale dee waana falxumo aad iyo aad u weyn bal markaa taasoo kale iyada ruuxaasi iyada ma aha uun shahaada iyaga taskiya u baantay lakiin riwaayo markay noqoto qowlka raajixi iyada halkan dee ruuxa keliyaba riwaayadiisa waa la aqbali jire haddii nin imaamo keliya uu tacdiiliyo tacdiilkiisa waa la aqbalaya taas baanu leeyaha waa xidna cala saxiix walow biriwaayatihi canhu fii qowla iyada tan waa masalo kolley marjuuxaatan oo waxa ujeedadiisu ay tahay haddii ninkii imaamkaahay wasfigiisu kan ahay wax tacdiilin jiray nin raawiye oo dee saas uu inoo magacaabay uu inoo magacaabay uu wax ka wariyo muu tacdiilina laakiin waxbuu ka wariyey dee markaa bacd alculamaa le dee ninkani waaba ninkaa wax tacdiilin jiray riwaayadiisana wax ka wariya waxay ka dhigan tahay ninkani waa lagu kalsoon yahay oo taasna waa laga qaadanayaa laakiin dee taas iyadu waa qowl marjuuxo culimadii waa la arkay nin daciif iyo nin kaleba iyagoo wax ka wariya xataa kuwoodii markaa aimada nin hiqa mooye ninkan aan waxba kaba warin jirin awqaada qaarkeed baa nin aqoon la-aan ay kaba haysay oy hiqo u haysteen oon dee sia ahayn ay wax kaba wariyaan marka iyada taasi waa qowl marjuuxay noqonoo riwaayado keliyii ma noqonaysa tacdiil qala ibnu salax ibnu salax wuxuu yihi bal markaa intana weeye fiqradaas yar wuxuu inoogu sheegay oo waa cadaaladu waxay inooguma sugnaanayso dabdigu waa inoo dambeeya qaala ibnu salax ibnu salax baa wuxuu yidhi watawasaca halkan uu fidsaday ballaariyey wixii dee oo aad buu u yar waasiciyey halkan wixii cadaalo ruuxa loogu xukmaya ama ruuxan cadli odhanayno ibnu cabdilbar imaamkaas faqaala wuxuu yidhi kullu xaamili cilmin nin kastaoo cilmi xambaarsan oo macruufi alcinaayati bihi cilmigan inuu cinaayo u leeyiyo ihtimaam iyo dalab lagu yaqaano fa huwa ninkaasi cadlun ruux cadliya weeye maxmuulun amruhu arrinkiisana waxaa lagu xambaarayaa cala alcadaalati cadaalo ayaa lagu xambaarayaa xataa yatabayana jarxuhu ilaa ninkan daciifnimadkiisi iyo majruuxnimadiisu ay noo cad ay ka caddaanayso waliqowlihi calayhi salaatu wasalaam xadiidkuna waa xadiida daciifeen yaxmilu hada alcilma cilmigan waxa xambaaraya min kulli khalafin waa cid kastoo dee khalaf oo waa khalafna oo dadkaa dad hore un bedelay oo jiil kasta iyo khalaf kastaba cuduul uu ku wado cuduusha ah ee cadaala ay u sugnaatee toosoosan baa cilmigan ka xambaara taas bal saasuu ibnu cabdilbari yidhi kollay dee ibnulmawaqnin la yidhaaho qowlkan ku waafaqsan oo sidiisoo kale yidhina waa jiraa qaala ibnu salax baa wuxuu yidhi wa fii maa qaalahu hadalkan ibnu cabdilbari yidhi itisaacun hayru mardiyin waa itisaac waasacnimo arrintii lasii fidiyey oo cadligu waa taa aan soo sheegnayo wuxuu inooguma sugnaanayaa dee waa ninka horta cadligii muslim baaliqa caaqil asaalim min asbaab lfisqa wakhawaarim almurua wuxuu kuna sugnaanayaa bal ama bal markaanu raggaa aimada ahayn ee wanaagaasi u faafay dee tacdiil la tacdiiliyo shaksiba ha tacdiiliyo imaame laakiin in la yidhaha nin kol haddii uu nin daalibu cilmiyala yahay ama cilmi xambaarsan yaho cilmigan lagu yaqaano lagu yaqaanona inuu u ihtimaamo iyadoona cidiinoo tacdiilin iyagoo inaan macrifo dheer uba yeelan haddaan wax dee lagu jaraaxiyo ka muuqdaa jirin waxaan leenahay in ruuxaasi cadaala u sugnaato cadaaladiisa asala taas buu leeyahy waa itisaaca khayrumardiyo sababta ay u tahayna waxa weeye ee waxaa la arkay dad dee bal maalan cilmigii xambaarsan aqoontii leh laakiin cilmigoodii aan ku camal falin cilmigoodii aanu anfacin oo ama fisqigii kuba dhacaya khawaarimulmuri'i kuba dhacaya riwaayo aanu hel ahayn oo bal markaa de hadday iyagoo aqoontaa sare leba hadday doonaan been sheegaya bal umuurahaasaa la arkayoo saa daraaddeed qowlkan ibnu cabdilbari leeyahay uu leeyahay ninkii dee cilmi lagu yaqaano xambaarkiiiba iyo aqoontiiba kol haddaan wax inooga muuqday jirin wanaagun baan ku xambaarayna iyo cadaalo riwaayadiisna waa la aqbalaya waa qowl adigu kolley yar ka badbadina ama waase aada itisaac aan loo baahnayna ama xadiidkan waa kan ibnu cabdilbar ibnu kahiir ka hadlaya ibnu kahiir baa leh qoltu waxaan idhi waa sheekh ibnu kahiir low saxa hadduu saxiix noqdo maa dakarahu min alxadiidi xadiidkan waxaan uu sheeg xadiidkan uu sheegay maanta hadduu xadiid sugan yahay lakaana maa dahaba ilayhi qawiyan waxaan uu kuba tegay ibnu cabdilbari qowl xoogle buu ahaan la walaakin fii sixatihi nadarun qawiyun xadiidkan sixadiisa nadar xooglaa kuba sugan wlaqlabu cadamu sixatihi sida badanna waa inaanu xadiidkani sugnayn hadawaa suu kaba cabire laakiin xagga hoose isagoo kasoo khulaasaynaya kalaamkii ciraaqi ku lahaa taqyiidkiisa ayaa waxaa bal xadiidkan kollay duruqdiisata ugu mashhuursanee mucaani ibnu rifaacat asalaami can ibraahim bni cabdiraxmaan nin la yidhaha waana nin markaa aan rasuulka ilaahay asxaabtiisii ahayn soo gaadhin barhkood saxaabada ku darayna halkan intay eegeen qalad ahaan ay ugu dareen oo bal markaa nin taabiciya weeye bal markaa ninkaas baa xadiidkan warinaya mana dhaafsano xadiidku ama mursal buu noqon ama mucdal buu noqon duruq kaluu leeyahayna kolley waa duruq daciifa uno bal xadiidkani duruq kale haba lahaadee laakiin xadiidka sugan maaha waa xadiid bal markaa daciifa oo saa daraaddeed imaka halkan xukm lagama ratibayo haddii uu xataa sugnaado waxay culimmadu leeyihiin khabar ma noqon karo waayo lafdigan imaka waa khabaro waxaa xambaaraya cilmigan cid kasta ama jiil kastaba iyo oo dee qoom ka horreeyey bedelayba intoodii cuduusha ahayd haddii khabar lagaba dhigo waxay noqon lahayd rasuulka ilaahay wuxuu ka waramay ee uu sheegay dee ma beenoobo sidiisii baa loo arkaa uu u dhacaa oo waxay ahaan lahayd inaan la aragba kol hadduu ninku cilmi ehelkii noqday in dee xumaan iyo fisqi iyo waxyaale ay kaba dhacaan oo dad wada toosan ay noqdaan dee taasna dad aan xeer halkaa ku sifoobin baa la hayaa oo jirto horena u jiray ilaa cahdiyadii hore cahdiyadii dambena jirayba markaa in khabarku dee wuxuu noqon lahaa sidiisuu u dhici lahaa bal markaa waxay noqonaysaa haddii uu xataa sugnaado waxaa lagu xambaarayaa jumlo adigu dee amar baa lagaba dhigaya bal dee ibnu xibbaan oo kale muqadimada kitaabkiisa majruuxiin oo kale waa siduu kuba wariyey oo liyaxmil buu kuba wariyo macnaa wuxuu ku xambaarnaanayaa amaro iyadoo dadkii la farayo macnaa dee cilmigii waa cilmi nin kastaba lagama qaadan doono ciddii lagu kalsoona unbaa laga qaadanaya kale dee ehel uma aha in la qaato mana jiro dee cilmigayga markaa camalkayga aha eegina cilmigayga qaado taasi waa qowl baadila unbay noqono dee ruuxiina laguma kalsoonaan karo haddaba bal markaa waxay macnuu noqonaya in laguna wariyey liyaxmil hada alcilma min kulli khalafin cuduulu markaa insha hadduu noqdo waa amar dadkii la farayo dee amarkii haddii la khilaafo iyada taasina khulfi kalaamkii rasuulka ma noqonayso iyo wax markaa hadalkii rasuulka oo aan sidiisii u dhicin ma noqonayso dadkii oo amarkii ka tegay oo qaadan waayun bay noqon bal markaa haddii uu xataa sugnaado taas buu kuba xambaarnaanaya bal markaa waxa weeyaan in ruwaadii dee xadiidkana arrintuna waa diin in ruuxana say noo soo socota xataa cadaaladiisa daahirka oo keliya uun bala intaa hadday suurtagaltay in la ogaado xaalkiisa hoose wax lagu kaaftoomayo ma aha oo dee mastuurkiiyo majhuul xaalkii waxay u celinayeen baba taasba in arrintan kole haday diintahay shareicadii ay tahay oo xadiidkii uu dee dee markaa diintii uu markaas iyo shareicadii dadka qeybtii ugu weyneyd ba axaadiisii ay kuba timo qur-aankii xadiidkii markaan eegno dee axaadiis ay baantahay bal qur-aankiina ay sharxayso dee ruuxa lagu kalsoon yahay wixii agaag ugu sugnaadeen cadaaladiisumaa laga aqbalaya ama tan laguma kaaftoomayo bal taasi xaggii cadaalad ahayd wayucrafu waa la garanayaa dabdu raawi raawiga dabdigiisana bimuwaafaqati hiqaati dadka lagu kalsoon yahay muwaafaqadooda lafdan lafdi ahaan uu waafaqo aw macnan macno ahaan uu kuba waafaqo wa cagsuhu kaa cagsigii oo muwaafaqa la-aantana de waxa weeyaan cagsuhu wey waa cibaaro kale iska yar rakika ee waxa ujeedadu ay tahay un haddii aanu ruuxu dadkii hiqaadkaa waa khilaafa had iyo goor dee taasna maxay noqon waa dabdi la-aan ayay noqon bal waxa weeye waxaan soo ogaanay dabdi wuxuu yahay oo kitaabka xaggiisa hore aan kusoo aragnay imakana saaka waatanaan aragnay dabdiga raawigu inuu shardi u yahay aqbalka raawiga xadiidkiisa la aqbalayana waa taan aragnay maxaan laakiin ku garanaynaa ninkan nin xaafido inuu yahay daabido inuu yahay waqtigeennan kutubtaasun baan haysanaa iyadu baan kaba aqrinayo de inay beriyo hore ayay shuruudahan iyo umuurahan ictibaarinteedu joogsadeen oo nina waxaan uu sheegayaa waxa la ictimaadsanaya maayo waa wixii kutubta ku sugnaan baa meeshii la ictimaadsanayay waqtiga laga hadlaya waqtigii dee ruuxa riwaayadiisan uu xadiidka inoo warinaya xadiidka ama ku sugnaanayey ama ku daciif noqonayey taasba weeye ee umuurahan dambe iyo shuruudahan adag ee waqtiyadaa hore dabadeedba in silsilada isnaadkee la ilaaliya umuuraha iyo waxaa cadaaladaa guud mooyaane kol haddaan ruuxan riwaayadiisa iyo werintan inoo soo wariyo xadiidku aanu inoogu sugnaan ahayn bal markaa dee taas umuurahan ictibaarkaasi imaka ma jireen haddaba ninka daabidkaee dee riwaayadiisa la aqbalaya waxaan ku garanaynaa dad baa jira ruwaaddii ka mid ahaa itqaankoodi iyo xifdigoodu uu ahaa wax la yaqaano oo uu shuhroobay ama dee uu ahaa wax macruuf oo aada iyo aada uu sugnaaday haddaba ruwaaddaa hiqaada ah ee xifdigoodi iyo itqaankoodi iyo la yaqaanay markuu xadiis la wariyo haddii uu iyagaa riwaayadoodii loo eegaa in xadiidkani had iyo goor ninkuu xadiisu la gooni noqdo keligii warinayo oo ma warinayo bal haddaanu ninku heer ka ahayn saynu soo maray uu keligiiun axaadiisa wariyo taasi waa wax laga joogsaday axaadiistiisibaa way noqonaysaa kol shuruud laguma tiriyo ama inkaar hadduu dee nin aan heer kaa gaadhin riwaayadiisuna waasac tahay aanu ahayn saynu soo maray haddaba xadiidkiina waa axaadiisani waa mushtaragoo dadkii way wada warinayeene markuu raggii xufaada ah ee mutqiniinta wax la warinayo hadduu had iyo goor waafaqayo had iyo goor siay ku wariyeen unbuu xadiidkii ku warinayaa bal taas waxay noqonaysaa ay daliil u tahay inuu ninkani daabid yahay ama xifdi leeyahay hadduu kolkol mukhaalafo yaroo mar iyo laba khilaafa ama wax yar oon badnayn iyada taasi dhibma laho waayo ruux bashara oo inuu kol gefo ama khada ka dhaco sahwi ka dhacanisyaan ka dhaco dee meeshii ka badbaadayaa ma jiro waa bashar ee waxaa dhibta dhihi waxa weeye waa wuxuu hadduu bato ayay gar noqonaysaa ee inaanu ninkan wax qabasho lahayn oo bal markaa hadii goor dadka xufaada markuu riwaayadii la wadaagsado hadduu iyagii khilaafayo ziyaado aani sheegin buu sheegayaa si aanay xadiidkii u sheegin buu sheegaya ku khilaafaya tiina maaha wax mar iyo laba ka dhacaya oo waxaa badan ninkaasi wax qabasho ma laha dabdi ma laho xifdi ma laho riwaadaas riwaayadiisa iyo riwaayaadkii dadka kala wariyeen ee xifdiga lagu yaqaaniyo itqaanka ayaa culimmadu ay eegaan isu miisaamaan taas baa la badhi markaa hadduu had iyo goor waafaqayo hadduu khilaafana marmar naadira ay tahay ruuxani xifdi buu leeyahay haddii kale de waxa weeye de markaa riwaayada waa se warkan imaka war aan wada dhegaysanayno haddii dee dadkii wada dhegaysanayey nin uu had iyo goor dee markaa waxa weeyaan si dadkii kale ay u yidhaaheen si aan ahayn un warkii uu sheegayo taasi waa isaga khada-iisa iyo waxqabashad la-aantiisa kol hadduu dadkii kale la wariyey wixii uu kuba khilaafayo kale riwaayadno taasba weeye bal taas baa lagu garanaya dabdi la-aantuna wa cagsu cagsu waatuu u wado oo ninkan inaanu dabdi lahayna maxaan ku garanaynaa waa dadkii hiqaadaabuu khilaafaya isagoo wax la warinayo xadiidkoodii oo kale warinaya ama xadiidkii ay warinayeen ayuubuu siday ku wariyeen si aan ahayn buu ku warinaya ninkaasi waa nin aan dabdi lahayn riwaayana ehel aanu ahayn laga tegayana riwaayadiisii bal taaba weeye bal markaa imaka waxaan soo ogaanay horta cadaala iyo dabdi waxayin waan soo aragnay waxaa kalan soo aragnay waxay ku sugnaanayaan imika cadaala maxay ruuxa ugu sugnaan dabdina maxaa ruuxa loogu sugaya waa tan aan kaba soo baxnay bal markaa waan aragnay haddaba in tacdiilkii waxaan nidhi waa nin bal keliyaba ha noqoto imaami hadduu ruuxan taskiyeeyo oo uu tacdiiliyo waa la aqbali dee taasoo kale hadduu yidhah ninkani waa nin daciifa nin majruuxa riwaaye riwa maahana waa laga aqbalaya marka imika halkan muxuu sheekhu inoo bilaabayaa in marka ruuxa la tacdiilinayo ee laleeya la taskiyeynayo seebaa loo taskiyeynaya ma waxa lagu kaaftoomaya ninkani waa nin cadaala ay u sugnaatay waa cadli uun mise asbaabihii aan u xukumaynay tan aan u lahayn waa cadli baa in la sheego loo baahan yahay jarxugna waa taas oo kale tii baa masaladii weeye tacdiilkii xagga ma ijmaal ahaan baa lagu aqbalaya mise sabab in la sheega loo baahan yahay masaladina waa tan oo wuxuu idhi watacdiilu tacdiilku maqbuulun waa taskiyada ruuxu la tacdiilinaya la taskiyeynaya tu la aqbalayo weeye dakara sheegaya ninkan imaamkii asababa ama dukira sababu sababtii la sheegaya ow lam yudkar ama lama sheegina haddaan musamow binaysanana dhib ma laha oo ninkii wax tacdiilinaya markaa noqon faacilkii sababtii sheegaya aw lam yadkur ama ma sheegina oo ujeeddadu kol hadduu ruuxan yidhaaho waa ruux hiqa ah waa ruux cadliya ninkuna ninka ehelka dee aymde ehelkii halkan yahay ehelkii jarxiya tacdiil yahay waan ka aqbalaynaa sababtuna waxa weeye lianna tacdaadahu tirintiisa la tiriyo asbaabtii uu lahaa waa sababkii sababkii tacdiilkan tirinta la tiriya yaduulu wuu dheeraanaya faqubila markaa waa la aqbalay oo waa la aqbalaya idlaaqu idlaaqa tacdiilka la idlaaqo bikhilaafi aljarxi laakiin ruux haddii la qoomayo la jaraaxaynayo la daciifinayo taasi way ka duwan tahayo fa innahu laa yuqbalu lama aqbalayo ilaa mufasaran ku la caddeeyey sababtiisa inuu yahay mooye si kale loo aqbali maayo sababtuna waxa weeye waa likhtilaafi naasi dadku iskhilaafkooda ay isku kala duwan yihin iskuma khilaafsan yihiin fi lasbaabi almufasiqati asbaabtii fisqiga keenaysay ee ruuxan lagu faasiqaynayay faqad yactaqidu inuu ictiqaadiyaba la arkaa aljaarixu ninkan ninka jaraaxaynaya ma dhaawacayo qoomaya adigu dee daciifinaya shay-an shay inuu u arko u ictiqaadiya mufasiqan shaygani inuu wax faasiqnimo keene uu yahay oo ruuxa lagu faasiqeeyo fa yudacifuhu markaa ninkii sidaa uu kuma daciifiyo walaa yakuunu aanu shaygaasna ahaanayn kadalik mufasiq aanu noqonayn fii nafsi lamri sida waaqaca aw cinda gayriha amase keyrkii agti falihaada sidaa daraaddeed baa ushturida loo shardiyey bayaanu sababi sabab caddaynteed fi ljarxi xagga jarxiga fiqradana kolley aqwaashii inoomuu soo wada dhigane laakiin qowlkii ugu muctamadsanaa buu inoo soo dhigtay sheekhu xagga ikhtisaarka ba isagoo dee ikhtisaarinaya marka maxay tahay bal fiqradana waa fiqre iyadna muhim ah waa xagga tacdiilka raawi la tacdiilinaye la tawhiiqinaye laleeya waa nin hiqa ama waa nin dee cadliya iyo daciifinta nin la daciifinayo laleeya ninkani waa daciifba ayaa waynu soo aragnay cidda laga aqbalayo ruux keliya qowlkiina ku sugnaanayso ehelk waana waan soo ogaanay tacriifkoodna waan soo ogaanay laakiin haddaba ruuxu markuu ruuxan tacdiilinayo ma inuu asbaabtii uu ku tacdiiliyey sheegayba mise hadal mujmalun baa laga aqbalaya marka meesha way kala qaadaan qowlkooda muctamadkii oo sheekhuna waa kan noo kala qaadayo markay tacdiil noqoto isagoo mujmalah ayaa la aqbalayaa bay yidhaaheen oo macnaa in sababtii uu ku tacdiiliyey uu sheego looma baahano sababtuna waxa weeye haddii la doono in sabab la sheego sabaab fara badan inuu sheegay u baahan yahay oo bal marka hadduu ruuxiina yidhaha waa ruux cadliya imaamna uu yahay halkan dadkii qowlkoodu muctamadka ahaaya waa laga aqbali waayo haddii la yidhaha maya sababtii hala sheego way dheeraanaysaa dee imika waxaa noqonaysaa inuu yidhaha salaada waa tukada bal rabadaan oo kale waa soomayo oo kale acmaashii saalixaadka ahaydee haddii laga taga lagu faasiqoobayo o dhan uu turiyo in ninkaa laga wada helayo welibana haddana macaasidii iyadna ruux hadduu ku dhaco keenaysay fisqi inuu kuwaasoo dhan waxaa ma sameeyo waxaa ma sameeyo waxaa ma sameeyo waxaa ma sameeyo uu yidhaaho dee umuurahaasna iyo waxa weyn xaggii xataa akhlaaqdii fiicnayd iyo waxaasna waxaas dee wuu sameeyaa khawaarim almuraa u yidhaha waxaasoo dhan uu ka dheeraada taasna way dheeraanaysaa saa daraaddeed kol hadduu ruuxu aimadii halkan yahay tacdiilka iyadoon sababtii la sheegin oo qowl mujmala uu tahay hebel waa cadli ama hebel waa hiqo waan aqbalaynaa jarxiguse waa ka duwan yahay oo haddii ninkii la daciifinayo waa daciif keliya lama aqbalayo oo dee bal waktigii riwaayadaba weeye waktiga laga hadlaya iska daa waktigeennani hebel markaa ninkaasi ma hagaagsanaa ma waa daciif keliya lama aqbali maayo sababtaan loo aqbalayni halkan horta tacdiilkii iyo halkani isku mid maaha oo ruuxu markuu faasiq noqonayo ama la jaraaxaynayo sabab keliya oo loo helay buu ku faasiq noqdaa umuurihiisa kala ha wada toosnaado oo bal matalan hadduu iminka wax kabiira ama xumaana kuba dhacay isagoo acmaashii kala wada ilaalinaya tani fisqi bay u keenaysaayo iyada tan sabab keliya lagu sugi karaa taa sabab keliya laguma sugi karo tacdiilkii waayo asbaab dhan oo iswada wadata oo ayaa markay dhammaato ruuxii cadaaladii u lahaanaya halkan laakiin sabab keliya ayaa dee uu cadaaladii kaga bixi karaa oo taasi iyadu waa midoo sababtoo la sheegaa hadduu sabab keliya sheego oo maqbuula dee waa lagu kaaftoomaya marka tirinteeda horta dhibi kama imanayso arrin kalena way jirtaayo asbaabtan fisqiga keenta dadkiibaaba iskuba khilaafsan kolkol waxa weeyaan dee haddaan eegno daabit ahaan iyo qaacid ahaan iskuma khilaafayno laakiin tadbiiq ahaan oo waxaa dhici kartaba ninkani haddii la yidhaaho waa dee uu yidhaaho ninkani waa nin daciifaba uu yidhaaho ama xadiidkiisa lama aqbali maayo oo dee la sheeg la weydiiyo sababtii aan loo aqbalahayn ayaa kolkol waxaa dhici karta inuu sheego sabab aan waxweyn ahayn oo ninkan riwaayadiisa aan looga teginba uu sheego waayo waxaa ruwaadii qaarkood bal dee rag ayamaa kaba dhacday oo sida shucbe oo kale ama dee waxa weeye iyadoo maalin la yidhi hebel maxaad xadiidkiisii uga tagto ra-aytuhu yarkudu calaa birdown birdownna waa nooc fardaa ka mid aho inta badan dhulka ee reer ruumiya lagaba keeni jiro adigu dee fardahan waa nooc kaba mideen baraadiintii isagoo aada u eryaya ayaan arkay dee taasi wax fisqi keena maaha seye dee nin layidhi hebel maxaad ugaba tagto macnaa waxaan arkay dee isagoo nin hadal badan buu ahaayoo kale iyo nin kale oo layidhi balle hebel maxaa riwaayadiisa aad uga tagto xamaad ibnu salame iyadoo majliskiisii la joogaa maalin inta ninka lasoo qaaday ayuu siinsaday dee taasna wax saasa ma aha bal waa isagina markii hore wuxuu doonayay u leeyahy riwaayadiisi waa lagaba tegaya ama nin isagu nin dee yidhi maxaa riwaayadiisii intuu kaba tegay yidhi anoo ku sii socona aqalkiisa waxyaalahan la tumo kaba maqlayo waan kasoo dhaamoo taas war aqalkii inuu joogay miyaad hubsatay inuu isagu ogaa iyo waxyaalaha meeshii taalla bal inuu joogo iyo in kale bal markaa waxaa dhici karta ruuxu wuxuu isagu u arko mufasiq inuu yahay isagu inuu arko mufasiq inuu yahay oon dee dadki kale agtooda mufasiq ku ahayn buu ku fasiri karaa waana la arkay taas iyadu waa mid oo kale kolkolna wax dee bal isaga lama odhan karo isagu mufasiq yahay agtiisa kuba yahay laakiin dadka kalea kuba khilaafaya sidaa daraaddeed marka ay jarxi noqoto waa in jarxiga asbaabtiisii la cadeeyo ma dheeraanayso sabab keliya oo maqbuul hadduu sheego waa loo qaadanaya dee umuurahana horta taasi waa jaanib dee gees kalena waa tan iskhilaafkani dhici karto ruuxu waxaan mufasiq ahayn uu mufasiq u arki karo oo hadhow markaa dee ruuxana sumadan xun uu kuba suntay hadee a daciifnimada uu kuba suntay oo kale oo dhibta ay leedaho riwaayadiisii oo dhanba loo daadiyo taa daraaddeed ba ay leeyihin waa in jarxiga iyada sababtiisa la cadeeyo ama iyada daciif in tacdiilka ijmaalkaasaa lagu aqbali ishkaal baa laakiin taa ka imanaya waaba kan ishkaalki qaala sheekh abu camrin waa imaamka ibnu salax baa wuxuu yihi wa akharu maa kii ka u badan yuujadu la helayo fii kutubi aljarxi watacdiil kutubta jarxiga iyo tacdiilka waxyaalaha laga helayo waxa u badan fulan daciif aw matruuk iyo wanaxwu dalik hebel waa daciif hebel waa matruuk iyo wax la mid a fain lam naktafi bihi haddii aynu jarxigan aan tafsiirka lahayn ku kaaftoomi weyno kol hadduu nin imaamo kaba soo fulay insada waxa awdmaya oo xidhmaya baabun kabiirun baab weyn oo fii dalika xaggaa jarxiga ahaa waa ishkaal marka la yidhaha jarxigu tafsiir buu u baahan yahy imanaya ishkaalkaasi muxuu yahay kutubtii jarxiga haddaan eegnoon u laabano ruwaadan la daciifiyey intooda badan ama in badan oo kaba mid ah asbaab laynoo caddeeyey ma jirto hebel waa matruukun baa inoo taalo waanan qaadanay hebel waa daciifun waa tan xadiidkiisii lagaba tegey halkana waxaa leeyahay jarxigii hala fasiro dee ishkaalkaasaa yar imanayo kutubtii marka haddii aan idhaahno qowlkan qaadano in jarxiga la fasiro mooye si kale uma aqbali mayno waxay noqonaysaa dad aada u badan oo kutubtii jarxigiiyo tacdiilka aimadu ay dejiyeen weliba dadkii la noolaa dadkan ee arkay ama ku dhowaa ay dejiyeen waayo dadka dambe qurunta dambe waa warkaa raggaa hore uun bay ruugaxan ama ku tawfiiqiyeen ama ku jaraxayeen markaanay riwaayaadkiisa dee sabrin ku samayn ama dee isugeyn riwaayaadkiisa iyo dee isu eegid aanay arrintu ahayn bal marka haddii aanay taas noqon la aqbalin dadkaasoo dhan laga joogsaday noqonaysaa marka wuxuu hi uu ka jawaabay ibnu salax ishkaalkaasoo waajaaba wuxuu ku jawaabay bianna inagu idaa lam naktafi bihi haddii aynaan ku kaaftoomin baqowlkaa oo waa daciif keliya oo layidhi waa matruug keliya oo layidhi aanan ku kaaftoomin kaaftoonaantana wuxuu wadaa aynaan ninkii ugu xukmin inuu ruux majruuxa yahay taa aynaan uguba xukmin haddana tawaqafna waan ka joogsanaynaa fii amrihi arrinkiisa waa lixusuuli riibati shaki xusuulkii cindana agteenna uu xasilay bidaalika kolaamkan laba yidhi ee mujmalka ahaa uu kuba xasilay waan kaba joogsanaynaa oo wuxuu leeyahay sheekhu waa ibnu salaax horta cibaaradiisiina waa soo talkiisiyeen dee uu ka yar dheereed cibaaradu isagiina weliba way soo talkiisiyeen waxa ay tahay arrinku haddii bal qowlka aan qaadana ay raajax yeeleen aan kuba dhaqmayno dee hadalkan badan ee kutubul jarxi inoogu sugan ee mujmalka ah een tafsiirba lahayn taasi waxay keenaysaa inaynaan aqbalin oo inaan kuba kaaftoomin ruuxa jaraaxayntiisa u kaaftoomin bal haddii aan xataa ku kaaftoomi weyno laakiin arrin kalea jirto kol haddii nin imaami ninkan waa daciif ku sheegay taasi shaki bayna gelinaysa ninkan aan ka joogsano xaalkiisa bal waa shaki bayna gelinaysa marka wuxuu leeyahy hadalkiisay la socotee haddii dee laakiin markii aynu tatabuucnay wax shakigaa inaga suuliya oo meeshii qowlkaasi inuu dee bal matalan aanu ninkan qaban inoo caddeeyo aan helo markaa waan ku dhaqmaynaayo siquu inoo noqon haddii laakiin wax shakigii inaga saare aynu weyno dee arrintii inagoo ninkii hadda saasba qowlkiisa aan mujmalkaa aynaan ugu xukumin inuu daciifkii yahay haddaan riwaayadiisii waan ka joogsanay dee waa riwaayadaa shakiga leh bal taas bay jawaabtiisu ahayd ibnu kathiir wuxuu raaciyna waaba tan qultu waxaan idhi ama kalaamu haaulaai ragga kalaamkooda al-aimati imaamiyada ah almuntasibiina iyagu u ogmay u banbaxay weeye iyagu u taagnaa lihaada shani shanigan iyo ruwaadda xaalkooda iyo axaadiisaba fa yambaqii waxaa habboon an yuuqada in la qaato musallaman isagoo saa la aqbalayo loo hogaansamayo min gayri dikri asbaabin sabab sheegitaankeed la-aanta hadday sababta sheegaan waa sax haddaadi ragga caynkane iyagu u banbaxaye u tafaruqay cilmigan iyo ruwaadda iyo xadiidka ilaalintiisa dee hadday raawisaa yidhaahaan inta badan waa khibraday u leeyihiin oo hadyo goordhan ruwaad ay iskuba dhowaayeen ama ay wada joogeenba weeyaane iyada taa waa in tafsiir la-aan la iskaba aqbalo bal raggii caynka aha wadalika kaasna waxa wey waa lilcilmi garashada bimacrifatim aqoontooda aan garanayna ay leeyihiin halkan u lahaayeen waidilaacihim idilaacooda ruwaadda iyo riwaayaadkaba ay daalacdeen ee badnayd ee aada u waasica taas iyo wadilaacihim ukicitaankooda ay ku kiceen idalaaca bishay waa nahab